iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka labaad ee tesalonikaha labaad ninka dembiga oo ilaah isku sheegi doono xagga rabbi ciise masiixi maatinkiisa iyo ururkeenna aynu la kulmi doonno isaga waxaannu idinka baryaynaa walaalayaalow inaan caqligiinnu dhaqso u qasmin ama aydnaan ku argagixin ruux ama hadal ama warqad sida mid annagu aannu soo dirnay sidii iyadoo maalintii rabbigu hadda joogto sinaba iyaan laydin khiyaanayn waayo maalintaasu ma imaan doonto ilamaa horta ilaah laga fallaagoobo oo la muujiyo ninka dembiga oo ah wiilka halaagga kan ka geysta ah oo iska sarraysiiya wax alla waxa ilaah la yidhaahdo oo dhan iyo waxa la caabudo oo dhan oo sidaasuu u dhex fadhiistaa macbudka ilaah isagoo qudhiisu ilaah iska dhigaya miyaydnaan xusuusnayn inaan waxyaalahan idin sheegay markii aan weli idinla joogay haatan waad garanaysaan waxa joojinaya in isaga wakhtigiisa la muujiyo waayo qarsoodiga dembigu haatan waa shaqaynayaa laakiin kan haddeer joojinayaa wuxuu joojinayaa ilaa jidka laga qaado isaga markaas waxaa la muujin doonaa sharcilaawaha kan rabbi ciise ku halligi doono neefta afkiisa oo imaatinka muuqashadiisa uu ku baabbi'in doono kaas imaatinkiisu waa sida shuqul shayddaan oo leh xoog iyo calaamooyin iyo cajaa'ibyo been ah oo dhan iyo khiyaanada xaqdarrada oo dhan waxaana leh kuwa lumaya maxaa yeelay waxay diideen inay runta jeclaadaan oo ay sidaas u badbaadaan oo sababtaas daraaddeed ayaa ilaah ugu soo diraa wax qalad kaga dhex shaqeeya si ay been u rumaystaan in kuwa aan runta rumaysan laakiinse xaqdarrada ku farxay kulligood la wada xukumo waxaa laydiin doortay badbaado laakiin waxaa nagu waajib ah inaannu mar walba aawadiin ilaah ugu mahadnaqno walaalayaasha rabbigu jecel yahayow waayo waxaa ilaah bilowgii idiin doortay badbaado ka timaada ruuxa quduus idinka dhigaya iyo rumaysadka runta tan uu idinku yeedhay injiilkayaga inaad heshaan ammaanta rabbigeenna ciise masiix sidaas daraaddeed walaalayaalow xoogaysta oo cilmigii laydiin baray xajista ha noqoto wixii hadal laydinku baray ama wixii warqaddayda laydinku baraye rabbigeenna ciise masiix qudhiisa iyo ilaaha aabbaheen ah kan ina jeclaaday oo nimcadiisa inagu siiyey dhiirranaanta weligeed ah iyo rajada wanaagsan qalbiyadiinna ha dhiirro geliyo oo ha ku xoogeeyo shuqul iyo hadal walba oo wanaagsan